أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمaعيin ama bacdu waxaan soo haynay tafsiru suuraة الqaصص aayadda afartan iyo afaraad ayaa casharkeenna caawa uu ka bilaabmayaa ee nebiyullaahi muusa qisadiisa ayaanna soo haynay markii rabbi subxaanahu watacaala uu ka waramay imtixaankii nebiyullaahi muusa uu maray dhalashadiisii iyo hooyadii walwalkeedii iyo qasrigii fircawn ee la geeyey haddana ilaahay subxaanahu watacaala hooyadii murugtii uu ka qaaday oo iyada ay nuujinaysay dabadeed markaa inuu imtixaankii kale ee ku dhacay ee inuu ninkii dilay ahaa ee uu ka fakaday meeshii magaaladii uu joogay ee uu yaqaanay madyan iyo dhulkaa uu tegay ee uu kadib markaa meesha shaqaale uu ka noqday oo markaa shucayb ama ninkii markaa saalixa ahaa ee uu u raacayay ariga ee muddo toban sano dhan dabadeed soo noqodkii oo haddana loo waxyooday fircawnay isqaabileen kadibna ilaahay subxaanahu watacaala fircawn ayuu halaagay oo nebiyullaahi muusa buu u hiiliyey qisadaa markii intaa alla uu soo tilmaamay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nebigiisa moxameda sala allahu calayhi wasalam nicmada ilaahay ou qur-aankan ku siiyey baa looga waramayaa oo waxaa la leeyahay adiga qisaskaas iyo cilmigaas aadka u xeel dheer ma aadan heli lahayn haddii qur-aankan uusan ahayn ee innagaa kuu waxyoonay waxyigan baad ku ogaatay ee haddii waxyigan ounan ahayn maba aadan ogaateen waxyaabahaas marka nicmatulwaxyi qaala tacaala allah wuxuu yidhi wamaa kunta ma ahayn adiga nebi moxamedow bijaanibi algarbiyi qorax dhac dhinaciisa yacnii midkii ah ma aadan ahayn id waqti qadaynaa aan u xukumaynay id waqti qadaynaa aan u xugminay la ballannay u dhammaystirnay ilaa muusaa muuse intii ka ah al amra arrinka aan u dhammaystirnay wamaa kunta ma ahayn adiga min ashaahidiina mid goob kuwa goobjoogayaalka ana kama mid ahayn oo meesha waxaa qisasa ay ku dhacayeen adiga ma joogin walaakinaa innagaase ansha-naa ahaysiinay quruunan ayaan ahaysiinay qarniyaalo yacnii ahla quruunin dad quruun joogo ayaanu abuurnay oon ahaysiinay fatataawala waxaa dheeraaday calayhim iyaga korkooda alcumuru cumrigii baa ku dheeraaday ayb markaasaan adiga kuusoo dirnay si aada u xusuusiso risaaladii iyo wixii markaa la taxriifiyey ee ama laba ama baaba-ay si markaa adiga aada ugu istaagtid oo aada markaa yacnii dadkaa u waanisid oy waana u helaan ayaanu qur-aankan kugu soo dejino qisadan aan kugu aqrinaynaa wamaa kunta ma ahayn adiga thaawiyan midkii negi ah fii ahli madyana reer madyan dhexdooda midkii negi ku ah ma aadan ahayn tatluu xaal aada aqrinayso calayhim korkooda aayaatina aayaadkeenna aada ku aqrinaysood ka baranaysa iyaga sidaa ma ahayn oo adiga intaad madyan u tagtay kama baranaynin aayadaheedna walaakinaa kunnaa waxaanse ahayn innagu mursiliina kuwa diraya ayaan ahaynoo innagaa kuwa diraayo oo rusul dirsanaya ahaynoo adiga rasuulkaa dhignayo wamaa kunta ma ahayn adiga bijaanibi tuuri tuurusaynaa dhinaciisa ma aadan ahayn id waqti naadaynaa aan dhawaaqnay oo aan muuse u dhawaaqnay oo u waxyoonaynay walaakin lagu noqoye aclamnaakahu waanu ku ogeysiinay innaga raxmatan liajli raxmatin naxariis darteed baan kuugu ogeysiinay arrintan naxariista oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay litundira inaa saad ugu digtid qowman qolo qolada oo yacni saa ugu digtid qolada oo maa ataahum ounan u imaanin min nadiirin ay nadiirun ku u digo ounan u imaanin inaad adiga u digtid min qabli ka hortaa lacallahum waxay mudan yihiin yatadakaruuna inay waansamaan ayay mudan yihiin ayb halkaa marka de laba shayba waa laga rabaa nicmada nebiga waa la xusuusinayaayo waxyigan qiimiga oo ugu fadhiyo maadada labaad ee la rabo gogoldhig ay u tahay waxay tahay kuwan reer maka ah ee adiga aada rasuulka yacni lagaa soo dhex saaray ood adiga rasuulka u tahay laftooda maxaa adiga lagugu soo diray waxaa lagugu soo diray risaalooyinkii hore markii dadku ay taxri wax la taxriifiyey iyo wax markaa yacni dadkii rumaysnaa ee yaqaanayba meeshii ay ka baxeen markii risaaladu fatradaas ay ku dhacday ayaa marka yacni si aada risaaladii boorka looga jafo oo dadkii wax qalday iyo kuwii wax yacnii been abuurka sameeyey ee kalaamkii alle kutubtii alle kuwii bedelay si looga nabad galo bedelaadooda risaaladaa sidaa ay u halleeyeen markaa yacni loo iyadoo markaa nadiif ah loo keeno ayaa adiga lagugu soo diray laba arrinba marka muqadamo iyo gogoldhig ku saabsan nebiga sababka loo soo diray oo maka looga soo dhex bixiyo ummaddan loogu soo diray iyo waxaa kale aayaduhu tilmaamaya waxyiga qiimiga uu ku fadhiyo marka ilaahay wuxuu leeyahay wamaa kunta ma ahayn adiga nebi moxamed haddaad tahay bijaanibi algarbiyi qorax dhac dhinaciisa yacnii bijaanibi almakaani algarbiyi meeshii qorax udhaca ahayd dhinaceeda adiga kuma sugnaynoo ma ahayn id waqti qadaynaa aan dhammaystirnay oon la ballannay ilaa muusa muuse intii ka ah almra arrinkii markaa yacni aanu u dhammaystirnay ayb marka alamra macnuhu wuxuu noqonayaa axkaamtii marka risaaladii oo aan fircawn markaan u diraynay iyo qoomkiisa oon risaaladii u dhammaystirnay oo aan sidaa yeelaynay adiga markaa meesha kuma aadan sugnayn ma jooginba adiga wamaa kunta ma ahayn adiga min ashaahidiina mid kuwa goobjoogayaalka ahna ma aadan ahayn marka adigiina ma joogin meeshana kuma sugnayn dadka markaa yacni joogo oo markaa nool ama markaa taagan ma aadan ahayn ay min alxaadiriina kuwa goobjoogga ah dalika almaqaam meeshaas ee markaa haddaa inaad markaa fatadkurahu min daati nafsika adiga ma jooginoo markaa si aad nafsadaadii qisadaa uga qisayso uga sheekayso sidaada maba aadan jooginba kama qisayn kartid marka nebinimadaada iyo risaaladaada marka waa dhab waayo annagaana ku siinay maxaa adiga marka lagugu soo dejiyey cilmigan faraha badan walaakinaa laakiinse innaga ayaa ansha-naa ahaysiinay quruunan ayaan ahaysiinay qarniyaalo ayaan ahaysiino dad ay intaas soo wada joogeen fatataawala waxaa dheeraaday calayhim iyaga korkooda ku dheeraaday alcumuru waqtigiibaa cumrigiibaa ku dheeraaday cumrigii baa marka iyaga yacni ku dheeraaday dadkaasi marka nabiyullaahi muusa ka gadaale walaakinaa lagu laakiinse ansha-naa waxaan ahaysiinay quruunan qarniyaalo ayaan ahaysiino dad baan abuurnay min bacdi muusa muuse gadaashiisa fatataawala markaa waxaa dheeraaday calayhim korkooda ku dheeraaday alcumuru cumrigii baa ku dheeraaday muhlada iyo inta loo sugayey iyo ayaa ku dheeraatay markaasi waxyigii alle iskaga tageen dadkii ee markaa maxaa loo baahanayaa nebi kale inuu yimaado oo risaaladii sii wado ayaa loo baahanayaa marka adiga sidaasaan kuu ahaysa yaanu dadkan kugu soo dirnay waayo marka wamaa kunta ma ahayn adiga haawiyan muqiiman midkii ku negi a ma aadan ahayn hawaytu bilmakaani ahwii bihi hawaa-an ayaan hawaa-an waayo masderku marka hawaytu bilmakaani meeshii baan ku nagaaday waay marka wamaa kunta ma aadan ahayn haawiyan midkii negi ku ah oo dhex joogo ma aadan ahayn adigu fii ahli madyana reer madyan sidii muuse iyo shucayb u joogeen adiga uma joogin ayaa la leeyahay tatluu xaal aada akrinayso calayhim iyaga korkooda aayaatinaa aayaadkeenna aada ku akrinaysid tacalluman minhum adoo iyaga ka baranaya yacnii adigu shucayb iyo muuse kama baranaynin waayo aayadaha sababtoo maba jooginba markaas oo meeshaa madyan negi kuma aadan ahayn walaakinaa arsalnaaka baa meesha ku jirta marka annagaa marka kusoo dirnay walaakinaa waxaan walaakinaa innagaase kunnaa waxaanu ahaanay mursiliina kuwa dirayaan ahayn annaga innagaa rususha kuwii diraya ahayn muusena annagaa dirnay adigana annagaa kusoo dirnay ayb ay arsalnaaka rasuulan baan kaa dhignay wa anzalnaa calayka kitaaban kitaab baan kugu soo dejinnay fiihi haadihi alakhbaaru akhbaartan ay ku taallo iyo wararkan fatatluuhaa calayhim waad ku akrinaysaa walowlaa daalika innaga aan kusoo dirnay haddaynan ahayn lamaa calimtahaa adiga horta maba ogaateenba walam tukhbirhum bihaa iyagana umaba sheegteenba ee iyagiiba may sheegaan waa kuwaana kuwan iyaga laftooda dadkii adigo yacni kula noolaa iyagu may sheegaan waa kaas ay ma yaqaanaan adiga waxaad u sheegaysid annagaa rasuulkaa dhignay meeshaa marka waxaa ku jiro fiihi hubuutu risaala risaaladaa la sugayaa marka nacam risaalada in la sugaana maqsad weyn weeyaan oo arkaanuliimaanka ka mid ah ayb wamaa kunta ma ahayn adiga bijaanibi tuuri tuuru saynaa meeshii nabiyullaahi muusa loogu waxyooday dhinaceeda ma aadan ahayn oo alle uu muuse kula hadlay id waqti naadaynaa aan dhawaaqaynay oo aan markaa muuse aan u dhawaaqnay oo maxaa loogu dhawaaqay khudil kitaaba biquwatin baa leey kitaabka qabo si jiddiye iyo yacni ay ku jirta yacnii dhabnimo u qabo markaan dhehaynay adigu meeshii aan ku dhehaynay ma joogin ayb walaakin raxmatan walaakin lagu noqoye aclamnaakahu innagaa ku ogeysiinay waxyiga iyo qisadaas maxaan ku ogeysiinayna raxmatan liajli raxmatin naxariis darteed marka qur-aanku naxariisuu dadka u yahayba cilmi aynan ogaa lahayn bay ka helayaan sacaadadoodii baa ku jirto waxa ka horeeya ayuu ugu waramayaa haddii wixii iyaga ay soo dhaafeen uu ka warramay ee waxa soo socdana siduu uga warramo waay marka naxariis baa dadkii marka ugu jirto raxmatan marka waa mafcuulu liajlihi walaakin aclamnaakahu waan ku ogeysiinay raxmatan liajli raxmatin ayaan kuu ogeysiinay adigoon kuu barnay ama walaakin jacalnaaka adigaanba waxaan kaa dhignay nebi moxamedow raxmatan naxariis oo dadkan kugu naxariisanayoo jahliga ayaa adiga la sababtaada looga saaray dadka oo haddii rasuulka aan lasoo diri lahayn sala allahu calayhi wasalam dee dadka jahli bay ku sugnaa lahaayeen ayb macnahan marka raxmatan in mafcuul labaad looga dhigo caamil la qadarayo iyo macmuulkiisiiyo mafcuul awalka ah jacalnaaka raxmatan la dhaho waxaa kaloo bannaan raxmatan in laga dhiga masder caamilna markaa loo soo qadaro la yidhaahdo walaakin lagu noqoye raximnaaka waan kuu naxariisanay raxmatan naxariisan kuu naxariisanay naxariista oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay litundira si aad u digtid qowman qolosaa ugu digtid qolada oo maa ataahum ounan u imaanin min nadiirin ay nadiirun mid u digo qolo ounan u imaanin yacni inaad adiga dige u noqotood u digto min qablika hortaa mid u digo ounan u imaanin lacallahum yatadakaruuna likay yatadakaruu say u waansamaan iyaga markaas ayb marka risaaladii nabiyullaahi muusa markii uu joogay ee uu dhintay risaaladiisii waa soo socotay haddana waxaa lagu bilaabay taxriif iyo dadkii diintii inay ka tagaan oo noloshii adduunyadii shaydaan uu duufsado iska raacaan sidaa markay imaaday nebiyullaahi ciisa baa lasoo diray nebiyullaahi ciise marku dhintay oo iyadana injiilkii iyo kitaabkii taxriif iyo lagu boo lagu bilaabay ayaa oo muddo markaa laga joogo ayaa waxaa timid baahidii risaalada ilaahay subxaanahu watacaala nebiyullaahi moxamed buu soo diray sala allahu calayhi wasalam si baahidaas weyn loo daboolo ilee dadku risaalo la-aan ma ahaa karaan walidaalika markii nebiga lasoo dirayey sala allahu calayhi wasalam dadku laba noocay ahaayeen ama saddexba ha la dhaho ama lababa ha u badnaadeen labay ahaayeen kitaabi yahuud iyo nasa nasyahuudi iyo nasraani kitaab mubaddel ah oo la bedelay ilaahay ku caabudo iyo qeyb kale oo iyagu wathaniyiin ahoo asnaamta iska caabudo waxay gacantooda ku sameeyaan maanta haddii kani uu la fiican yahay berri waa ka tegayaa mid kaleo iskaga wareegayaa oo caabudayaa marka dadku wathaniyiin dhagaxda caabudo hawadooda caabudaan iyo niman kitaab been ah oo markaa la bedelay la been abuuray kitaabka xag alle asalkiisu waa ka yimid laakiin waa la been abuuray iyagii baa wax ku dardarsaday kuwa ilaahay ku caabuday ahaayeen xaaladaa iyadoo lagu jiraa ilaahay nebi moxamed soo saaray sala allahu calayhi wasalama waana midda meelo badan ilaahay subxaanahu watacaala uu ku tilmaamay lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiina munfakiina xataa taأtiyahm اlbayina rasuulu min allahi yatluu suxufa mutahara alla uu suuraddaa kaga hadlayba marka baahidii nebi moxamed adduunyada markaa markaa loo qabay ee taallay baahi aada u weynay ahayd maadaama ay ku saabsanayd adduun iyo aakhiro marka wax weyn buu dadka ugu fadhiyaa nabiyullaahi moxamed salawaat ullahi wasalaamuhu calayhi walowlaa an tusiibahum musiibat bima qadamat aydiihim fayaquuluu rabbana lowlaa arsalta ilayna rasuula fanatabica aayaatika wanakuuna min almu'miniin walowlaa an tusiibahum inay asiibaysa haddii lala yahay musiibatun musiibo inay musiibo asiibto musiibada oo bimaa qabimaa qadamad bisababi maa kii sababtiis ku ahaatay qadamad ay hormarisay aydiihim gacmahoodu ay hormariyeen fayaquuluu ay dhahaan markaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow lowlaa arsalta hallaa arsalta maa dirtid ilaynaa annaga xaggeenna maa ma usoo dirtid rasuulan rasuul fanatabica raacnee aayaatika aayaadkaaga raacnee wanakuuna ahaanee min almu'miniina mu'miniinta ka mid ahaanee sidaa inay dhahayaanay ku marmarsiyoonayaan haddii aynan jiri lahayn lamaa arsalnaa ilayhim rusulan rusul maba usoo dirnaynba iyaga ayb jawaabta marka lowlaada waa maxduufa marka lamaa arsalnaa ilayhim rusulan ama marka in la yidhaahdo lacaajalnaahum bilcuquubati cuquubadan ku dadeji lahayn yacnii hadday markay musiibo ku dhacdo musiibadaasoo waxay iyagu shaqaysteen ah markay musiibada ku dhacdo haddii lala yahay inay dhahayaan iyagu rabbiyow haddaad rasuul noo soo diri lahayd aayaadkan raaci lahayn waanu ku rumay lahayn marmarsiyadaa iyo inay sidaa dhahayaan haddii lala yahay oo aynan jiri lahayn marmarsiyadaa iyadaa haddaanay jiri lahayn adi rusul maba soo dirneenba marka rususha waxaa loo soo dirayaa marmarsiyadaas baa la daboolayaa meesha laga saaraya oo markaa yacni ad aayaddii suuratu nisaa aan kusoo marnay waayo rusulan mubashiriina wa mundiriina maxaa loo soo diraa lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul si dadku ay ilaahay xujo ugu yeelanin rususha ka gadaale mar haddii iyagii la abuuray caqli lagu rakibay risaalana loo soo diray waa arrintan meesha waa ka baxday marka fanatabica aayaatika wanaku lowlaa arsalta ilaynaa rasuulan ma jiraysa marka sababto ah waaba la daboolayba marmarsidaa iyo cudurdaarka aayadda marka macnaha ku jira sidaa waay marka ilaahay dadka xujada isagoon ku oogin ciqaab ula soo degdegi maayo rasuulka muhimadda loo soo dirayana waxay tahay inay dadka sidaa dhahayaan baa la ogyahay haddaan loo soo dirin rasuul sidaa inay dhahayaan marka rasuul baa loo soo diga loo soo dirayaa xujadii buu ku oogayaa marka walowlaa haddii lala yahay an tusiibahum yacnii inay asiibaysa musiibatun musiibo bimaa qadamad bisababi maa kii sababkiina ay ku asiibayso qadamad ay hormarsatay aydiihim gacmahooda fayaquuluu ay dhahayaan markaa ay dhahaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow lowlaa arsalta hallaa arsalta lowlaada hore waa xarfu imtinaacin liwujuud lowlaadan dambana waa xarfu taxdiid marka lowlaadan dambe waxaan ka laqbeynaynaa lowlaa arsalta hallaa arsalta maa noo soo dirtid waa taxdiid ayaa ku jira midda horena marka waxaa weeyaan xarfu imtinaacin liwujuud macnihii marka wuxuu noqonayaa low haddii arrintaa lala yahay lama le ee waay waa joogtaa arrintaas haddii arrintaa lala yahay maba lala-a oo way taagnaa waa taagan tahay dadku inay marmarsiyadaa la imaanayaane fayaquuluu markaa ay yidhaahdaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow lowlaa arsalta hallaa arsalta maa dirtid ilaynaa annaga intii kaa xaggeenna maa usoo dirtid rasuulan rasuul maxaad rasuul noogu soo diri weysay fanatabica raacnee markaa aayaatika aayaadkaaga raacnee wanakuuna ahaanee min almu'miniina muminiin ahaa ka mu'miniinta ka mid ahaanee arrintaa haddii lala yahay lamaa arsalnaa ilayhim rusulan rusul maba aanaan usoo dirnaynba ee rususha waxaan usoo diraynaa arrintaasaan baajinaynaa oo aan markaa dadkii aan ka baajinaynaa marka aayaddu aayad aada u weyn weeyaan oo macnaha ku jirana oo aada u bal u weyn yahay maxaa yeeley ilaahay haddii uu isagu dadka ciqaabaynin ilaa inuu xujo ku ooga ma ahane bani aadamkii iyagana saas oo kalea laga rabaa qofka haddii aadan digniin siinin ee wixii uu dembigan ku galayay aadan ogeysiinin ee inaad ciqaab iskala degdegto ma fiicna maxaa yeele allihii hadduu wax ciqaab cid wax dhahaysa aan jirin ayaan saa wax ku ciqaabin adiga maxaad u malaysaa marka oo lagu xisaabayo berri waxa aad samaynayso qofkan marka geed iskaga xir u dig ogeysii waxa laga rabo waajibaadkiisii u sheeg waxa laga rabo yacni waxa uu iska ilaalinayo u sheeg isagoo og markaa hadduu baal maro cuquubada uu mudan yahay markaa ku ciqaab waa arrin marka yacni ilaahay subxaanahu watacaala icdaarka iyo cudurdaaridda dadku inuu u cudur daaro aada buu u jecel yahay waliajli dalika ayaa xarama alfawaaxisha fawaaxishtana u xarimay wa waliajli dalika ayaa arsala rusul rususha uu usoo diray alleh falama jaaءahum اlxaqu min cindina qaluu lowlaa uutiya midla maa uutiya muusa falamaa markii jaaءahum uu u yimid alxaqu xaqi markuu u yimid xaqana nebi moxamed baa loo jeedaa sala allahu calayhi wasalam min cindinaa xaggeenna agteenna xaal ou ka ahaaday qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa uutiya maa la siiyo lowlaa uutiya mithla maa uutiya muusa lowlaa hallaa uutiya maa la siiyo isaga mithla maa kii oo kale maa la siiyo uutiya la siiyey muusa muuse awalam yakfuruu miyaynan ku kufrinin buu alla leeyahay bimaa biladii kii uutiya la siiye muusa muuse min qablu hadda ka hor miyaanay ku kufrinin qaaluu waxay yidhaahdeen sixraani yacnii towraad oo nebiyullaahi muusa la siiyey iyo injiil iyo qur-aankii oo nebiyullaahi moxamed la siiyey ayay qaaluu waxay yidhaahdeen humaa towraad iyo qur-aankii sixraani laba sixir waay kuwaa oo tadaaharaa isgarabsaday wa qaaluu waxay yidhaahdeen inaa anaguna kaafiruuna kuwii ku kufrinayaan nahay bikullin dhammaanba ee dadkani marka maxay hayaan waay marka hore waxay risaaladii nebiga uga baaqsanayaan maa la siiyo wixii muuse la siiyey kuwii muuse la siiyeyna ma ruma ma rumaysnaba marka ayb marka sababkay ku imaadeen hadda waxay tahay markii hore markii nabiyullaahi maxamed sal ll ly slam risaalada uu la yimid ayay waxay yidhaahdeen nimankii carabta hadda yahuud unbay garanayeen inay cilmi leeyihiin oy kitaab haystaan waa ordeen marka waxay yidhahdeen haddii uu run sheegaya maa la siiyo wixii nebiyullaahi muusa la siiyo towraad oo kale maa la siiyo waa baxeen yahuudi bay u tageen ka warramay dhaheen moxamed markaasaa yahuudi waxay yidhaahdeen inaa lanajidu inaa lanajiduhu fii kitaabina ee kitaabkeenna towreed isaga waa ku yaallaa sifadiisa nebi soo bixi doono meesha kasoo bixi doono sifadii waa ku taallaabay dheheen sidaa markay yidhaahdeen bay waxay yidhaahdeen marka dee towreedka iyo qur-aankuba waa sixir isgarabsaday isagii baaba nooga daran wahay marka ayb labadana waa ku kufrinay bay yidhaahdeen macnaha marka aayadda ku jiraa sidaas wey falamaa markii jaa-ahum uu u yimid alxaqu xaqii markuu u yimid waa risaaladii nabiyullaahi moxamed sal ll cl salame min cindinaa agteenna xaal uu ka ahaaday qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa uutiya hallaa uutiya maa la siiyo isaga mithla maa kii oo kale uutiya la siiyey muusaa muuse kii la siiyey oo kale maa la siiya bay dhaheen min qablu min qablihi yacni isaga hortii ama hadda ka hor marka de muuse aayaadkii la siiyey laftooda ma iyagaa rumaynaya qaaluu waxay yidhaahdeen markaa sixraani labadan marka xarafkan sixraanina waa la akhriyey qaaluu saaxiraani tadaaharaana waa la akhriyey sixraani marka la akriyaa macnuhu wuxuu yahay waa qur-aanki iyo towreed waay labaduba waa sixiray dheheen saaxiraani marka la akriyo waa sida abuu camarna uu akriyey macnuhu wuxuu noqonayaa muuse iyo nabiyullaahi moxamedba saaxiraani waayay leeyihiin mushkila marka ee kitaab towraad iyo iyo qur-aankii ma iyagaa iyagu in sixir laga macneeyo say noqone ee markaa iyagood waxay u jeedaan marka ay sidaa leeyihiin sixirku si inuu isgarabsado sixir inuu isgarabsado waa cala al itisaac itisaac baa marka meeshaa ku jira oo yacnii waxay leeyihiin laba sixiroo la wato waaye oo dadka wataa ay isgarabsanayaan qaaluu waxay yidhaahdeen sixraani towraad qur-aankii iyo towreed sixraani laba sixir waayay dheheen kuwaa oo tadaaharaa isgarabsaday oo iskaalmaystay isxoogay isku xoogoobay markaa waa goorbay dheheen hadalkan markii ay yahuudi ku tiri waa lagu sheegay towreed haddii towreed lagu sheegay kitaabkaas iyo midkan waaba isgarabsadeen sixir isgarabsanayo saas warkooda wa qaaluu waxay yidhaahdeen inaa anagu kaafiruuna kuwii kufrinayaana bikulin mid kasta towraad iyo injiilba waa ku kufrinaynaa tafsiir kaloo waxaa jiro dee sixraani tadaahara wa qaaluu inaa bikullin kaafiruuna yahuuddaa dhehaysa dhahaya ogaa laakiin kaasi waxaad moodaa insaa uunan u xoog badnayn sababtoo ah yahuud iyada towreed kuma kufrinaynin markaas haba taxriifiso say doonta ha ka yeeshee laakiin iyagu inay lasoo bannaan baxaan towreedaan ku kufrinay mayna lahayn markaas bal iyaga kitaabka ay hayeenba towreedku waa haysteen markii labadii ninkii naagta iska zinaysteen waa kii nabiga ku yidhi inta u tegay maa tajiduuna xadda xadda zani fii kitaabikum kitaabkiina labada marka qofka zinaysta maxaa ciqaabtiisu yahay markaasuu yidhi nabiga waa kii yidhi qul fa'tuu bitawraati fatluuhaa towreed keena akriya waa kii ay keeneen marka nacam iyaga marka towreeddooda waa kitaabkiiba ay haysteen waayo marka inay waa ku gaalownay dhahaan xoogaa marka nooc bucdi ah baa ku jiro inkastoo isaga laftiisa ay ku gaaloobeen oy sax tahay laakiin siday uga gaaloobeen waa maxay sifadii nebi moxamed ay qarin jireen inaynan u hoggaansamin taas iyadu waa baab laakiin iyagu inay yidhaahdaan annagu kitaab ma haysano towreedna kitaab ma aha waa sixir taa xoogaa waxay ku aada ugu suuragal tahay qoladan marka mushrikiin alcarab oo iyagu ku hungoobay markay yahuudda u tageen waxay kusoo hungoobeen wixii ay ka rabeen oo ilaa iyaga waxay rabeen ninkani towreed ma sheegayo shuqulna iskuma laha in la dhahay rabeen yahuuddu marka waa dibindaabyo badnayd mararka qaarna yaa saxan markay yidhaahdaan annaga iyo moxamed waa kuwii dhihi jiray marka haa-ulaa'i ahdaa min aladiina aamanuu sabiilan idinkaa ka fiicanay dhihi jireen marka dee sidee bay uga fiicnaan karaan iyadoo waxyi nebigu oo wato towreed lagu xusayo oy og yihiin haddana inay yidhaahdaan kuwaan aan kitaabba haysaninee dhagaxda caabudaa fiican qofka mararka qaar marka isagoo inaad xaq ku taagan tahay ku og ayuu ismoo iyuu ismoogeysiinayaa wuxuu iskaga kaa dhigayaa inaad waxba haynin dheg looma dhiga marka kuwaas oo kale nacam ayb adiga waxaad hayso unbaa la fiirsadaa inay yacni muhiimku intaasu ahay qofkan adiga kaa soo horjeedo inaad xaq haysato isagoo og ayuu wuxuu ku leeyahay ninkaana kan baatil buu ku socdaa naga dhaaf waxaas adiga marka inaad ku saamowdo ma aha qul faatuu bikitaabin min cindi illaahi huwa ahdaa minhumaa attabichu in kuntum saadiqiin labadii kitaab ilaahay soo dejiyey mayna so ma aynan ku kufrinin qul waxaa tiraa nebiyow fa'tuu la kaalaya bikitaabin kitaab la kaalaya kitaabka oo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday kitaabka oo huwa isaguba ahdaa ka toosnaan badan minhumaa towreed iyo qur-aanka ka toosnaan badan ilaahay agtiisa bal idinku ka keena inattabichu raaceen markaas in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya attabichu marka waa ficil mudaarico markaa majzuum aho wuxuu ku jasmisan yahay waa jawaabu alabka waay alabka jawaabkiisii waay attabichu waay marka yacni waan waan raacayaaye saas waa oo haddaad marka iila imaada markaas raacee waan raacaya haddaad iila timaadaan ayb attabicuhu iyadana marka waxaa akriyay bacd alculamaa qiraa'aad marka shaad a baa attabicuhu ku timid oo birafci in markaa yacni caynka la godo attabicuhu marka la yidhaha ana ayaa lasoo qadarayaa fa ana attabicuhu marka waan raacayaa anige saasay marka ay ka dhigan tahay in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya fain lam yastajiibuu laka haddaynan ku ajiibin fain lam yastajiibuu haddaynan ajiibin laka adiga aynan ku ajiibin faclam ogow annamaa yatabicuuna waxay raacayaan un ahwaa'ahum nafahoodu waxay iska jeceshahay unbay raacayaan ee kitaab kuma socdaan haddaba ninkii hawadiisa raaca ka waran waman yaa adalu ka dhumitaan badan oo ka baadinimo badan miman axad itabaca raacay hawaahu naftiisu waxay iska jeceshahay bigayri hudan hanuun la-aan hanuunka oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday la-aantiisa ninaan kitaab ku soconin oo wixii naftiisa iyo dooqiisa ku socdo yaa ka baadinimo badan in allaha alleh laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo aldaalimiina dulmi falay kuwo markaa dulmi falayaal ah ilaahay ma hanuuninayo xujadii marka waa kaas ayo alla nabigiisii wuxuu leeyay mar hadday sixir ku sheegeen kitaabadii idinku bal kitaab ii keena labadan ka saxan qofka marka uu la imaado dood markuu soo gudbisto in ficil lagala hortago ama in la aamusiyo yacni waxaa ka fiican in la xujo tiro oo la yihahdo ad waxayso bal adiga keen ha lagu arko marka dambe marka haddii uu hayana waa la arkaa hadduusan waxba hayninna buuq iyo qaylow keenayaa marka waa marka suuratu waa ki uu yidhi markii dambe laa tasmacuu lihada alqur'aani walqow fiihi lacalakum taglibuun qur-aankan marka la akrinayo waxba ha dhegaysanina ku qayliya marka la akrinayo qayladaa marka qof basi uusan waxba ufahmin loona maqlin sheeko hadalkoodii marka da wuxuu noqday iska qaylow ku dhammaaday nacam qul waxaa tiraa faatuu la kaalaya bikitaabin kitaab la kaalaya kitaabka oo min cindillaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday keena oo la kaalaya huwa isaguba ahdaa ka toosnaan badan minhumaa min alqur'aani waatawraati qur-aan iyo tawreed ka toosnaan badan bal keena ee maba keeni karaan waaba la ogyahaye laakiin iyagaa la tusaa inaynan keeni karin dadka wax magaratada ahna oo laga yaabo yacni dadku ilaa markay laba qofoo ishaye markay arkaan ee haddii qofkan la aamusiiyo ee dadku waxay leeyihiin war ninkan maxaa loo aamusinayaa ha hadla maa la sugo hadhow marka dad baaba laga yaabaa inay sidaa ku raacaan war wixii aada hayso bal marka la imaago keen halagu maqle mararka qaarna qofku waxaa weeyaan haddii uu waxayo in la yidhaha dadka u sheeg ha lagu arko naam iyadoon waxba meel dood loola imaanin in la yidhaha waxaa aan aan hayaan sheegaya aniga adna waxaad hayso bal dadka u sheeg dadka iyagaa markaa wixii caqliga saliimka ah iyo fitrada iyo waxa la so yacni waafaqsan iyagaa markaa garanaya dadka qaar marka muranka iyo dooda iyo nooc waxay ka helaan tafkiim iyo weyneynay ka helaan lama weyneeyo kuwaasoo kale marka oo waxaa la yidhaha orod haddaad waxhayso meeshaad joogto ku sheeg waxaa hayso dadku ha arkaan wixii markaan hayaan aniguna sheegayaa dadka ilaahay iyagu marka ha dhegaystaan meeshii xaqa jirana da xaq iyo baatil isu ekaan maayaan ayb qul marka lidalika imaamu malik waa kii dhihi jiray dadka qaar sidaa buu dhihi jiray nin baa u yimid markaasu wuxuu yihi inii araa waxaan rabaa buu yidhi inaan kula doodo inii yuriidu an ukhaasimaka markaasuu imaam malik wuxuu ku yidhi fain halabtanii haddaa iga adkaata ka waran markaasuu yihi tatabicunii waa isoo raace markaa buu yihi fain halabtuka haddaan aniga kaa adkaada ka waran attabicuka waa ku raacaya fain jaa-a aakharu mid kale hadduu yimaado ajdalu minaa oo annaga naga dood badan oo naga war badan marka uu yimaado wax isku toosin badan ee annagaba afka uu nagu shubto seen yeelaynaa natabicuhu waa raacaynaa buu yidhi ee markaabu wuxuu yidhi amaa inii calaa bayinatin min diinii aniga diinkayga xujo cadan uga suganahay amaa anta adigu fashaakun waa shakisan tahay buu yidhi adiga marba meel baad u guuraysaa idhab ilaa shaakin midlika fakhaasimhu nin kaleo sidaadoo kale shaki ku jira u tag la dood idinka markaa isla warwareega sidaasuu ku yidhi waan ka tegay kuwaas camal marka dadka qaar doodu marka baatilkooda ah ayaa kusoo macno macno ku yeesho marka walidaalika a'imadii hore markay leeyihiin doodda ay iskaga daynayaan sidaas macnahaasay ujeedaan imaamu sha weliba doodu hadda qof caami iska ah oo markaa hadda iska dhigaayo isaga qof wax garanaya ugu daran kan ugu daranka leanna caamiga aan is-og inuu caami yahay isaga waxbau dhagaysanayaa laakiin a caamiga isaga wax inuu yaqaano isku haystaa dooda ugu xun waayo wixii adiga aada ku xiri lahayd iyo qawaaciddii layskula noqon lahaa dad wax isla fahamsan ma tihiin haddaad marka aayad u keento fahamkii aayadda si ka dheh maagto xadiidkii haddaad u keento usuulkii ula tagto ma garanayo isaga waxaas maanta dhan marka ra'yigiisa iyo caqligiisa unbuu ka socdaa walidaalika imaamu shaafici wuxuu yidhi weligay qof caalima lama doodin mas'ale kalama munaaqashoonin ilaa sida badan waa ka garhelaayo yidhi qof jaahil ana weligay lama doodin ilaa saa iga garhelo yidhi marka jaahilku maaha inuu cilmi ku garhelaayo ma aha laakiin de meel loo raaca ma leh iyo meel loola laabta ma leh halkan haddaad wax kaga sheegto meel kale ayuu aadayaa jaahilka marka dood waxba kuma leh isaga marka na ayb marka allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyay qul waxaa tiraa faatuu la kaalaya bikitaabin kitaab la kaalaya kitaabka oo min cindi illahi ilaahay agtiisa ka ahaaday huwa isaguba ahdaa toosnaan badan minhumaa ka toosnaan badan towraad iyo qur-aankii attabic raace aniga hu isaga marka kaasi yani haddaad la timaadaan raace maba jiraba lamana imaan karaan w in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya haddaad tihiin fa in lam yastajiibuu laka marka allah sidaa dheh dhahayo fain lam yastajiibuu haddaynan ku ajiibin buu alla leeyahay laka adiga aynan ku ajiibin oo arrintaa ay yani keeni ay ay la imaan waayaan waaye wixii aada dalabtay hadday la imaan waayaanay ku ajiibi waayaan faclam ogow annamaa yatabicuuna waxay raacayaan un ahwaa'ahum dooqooday raacayaan ahwaa'du waa jamcu hawan hawaduna waa dooqa qofka wixii naftiisa iska rabootaba qofka inuu raaco waa dad marka iyagu waxa ay jecel yihiin un diin ka dhiganaye kitaab kuma socdaan waman yaa adalu ka dhumitaan badan miman axad yaa ka dhumitaan badan itabaca raacay hawaahu hawadiisa raacay bigayri hudan hanuun la-aan hawadiisa iska raacay hanuunka oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday ruux aan waxa uu sameynayo wuxuu ictiqaadinayo waxa uu dhahayo aan kitaab ka fiirinaynin ee wixii naftiisa jeceshahay ka diin dhiganaya yaa ka dhumitaan badan yaa ka baadinimo badan adduunyada marka xornimada maanta loo ordaayo marka waa dalaalkaas iyo baadidaas leanna xornimada maanta loo ordaya waa qofka dookhiisa nin kasta in dookhiisa uu socdo faraha looga qaado kii dhagax caabudayo iyo kii ilaahay caabudayo iyo kii farji caabudayo iyo nin kastaa marka in la yidhaha dariiqaa doonta ku soco waana jiraan dad dhagax caabudo kuwa farjiga caabudo kuwa aan diinba lahaynba intaba way jiraan haddana waxaa la leeyahay marka diimaha dadka iyo ictiqaadka dadka faraha looga qaado yaan laga hadlin yaan la yacni wax laga sheegin khalaas naa taa marka macnaheedu waxay tahay dadka nin walbaa dookhiisa siduu isagu jecel yahay ha ku cibaadaysto farahana ha looga qaado inay dhib keenaysa markay arkeen waaqic ahaan daabid bay u sameeyeen waxay yidhaahdeen xornimadaada waa inaadan qof kale ku dhibin mujtamaca caamka waa inaadan ku dhibinay dheheen ee rabbigii ku abuuray waa inaadan kudhi ku dhibin ma dhahayaan meeshaas marka iyada lafteeda dooq waayo waxaas lafteedo waxaad arkaysaa balaayiin dad oo yacni mathalan ama nebigooda wax laga sheegaya rasuulkii oo kale lacaynayaa marka la yidhaha waa xornimaa la leeyahay nacam ee dadkan maxaa xornimada ninkani intaanoo malaayiin dada inuu dhibo oo uu qalbigooda ictiqaadkooda ou dhibo maxaa looga celi waayo daabidkii aawey hadhow daabitku wuxuu isku bedelaya isaga laftiisa hawow ku dhisanya ee dookh nacam alif laga bilaabo ilaa ya marka waxaa weeyaan mabda isaga dhanba dookh ku dhisan iyo hawo kaasi marka wax ka baadinimo badan ma laha nacam qofkii marka hanuun ka raadiyo u ordaana ayaan marka u gulfo isagaa arkayo waxba inuunan ahaynoo dhib iyo shar un inuu yahay nacam haddii da uu ku dhintana qabriga iyo qiyaamuhu ku arkaya nacam waman yaa adalu ka dhumitaan badan miman axad itabaca raacay hawaahu dookhiisa raacay hawadiisa bigayri hudan hanuun la-aan hanuunka oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday in allaha alla laa yahdii ma hanuuninaya alqowma qola aldaalimiina dulmi falo walaqad wasalnaa lahum lqowla lacalahum yatadakaruun walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe wasalnaa waanu isugu xirxiriirinay lahum iyaga waanu u xiriirinay alqowla qowlkii baan u xiriirinay ayb waa u caddaynay waay macnaha aayaadkii iyo qur-aankii ah ayb lacallahum yatadakaruuna likay yatadakaruu say u waansamaan wasalnaadaas marka wasalnaa lahum alqowla waa maxay marka khabara alaakhirati aakhira khabarkeeda ayaan bikhabari dunyaa ugu xiriirinay fasalnaa waa u kala dhigdhignay waanan u caddaynay hadalkii waa isu raacraacinay oo mawsuulan bacdahu bibacdin fi lmawaacidi qur-aankii marka waanadiisu waa isku xirxiriirtaa marka waanu isu raacraacinay hadalkii baanu isu raacraacinay waa u xiriirinay ayb walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe wasalnaa waanu u xiriirinay lahum iyagaan u xiriirinay alqowla qowlkii baan u xiriirino waa isu daba dhignay waano hadba dhinac mar wax laga tuso mar waa la cabsi gelinayaa mar waa la rajo gelinayaa mar qiso ay ku cibro qaataan baa loo sheegaa saabaan isu raacraacinay lacallahum yatadakaruuna likay yatadakaruu say uwaansamaan aladiina aataynaahum lkitaaba min qablihi hum bihi yu'minuun aladiina kuwa aataynaa aanu siinay hum iyaga alkitaaba kitaabka aan siinay min qablihi min qabli hada lqur'aani qur-aankan ka hor hum iyagu yu'minuuna kuwii rumaynayaan waayo bihi bilqur'aani qur-aankan bay rumaynayaan kuwii qur-aanka ka hor kitaabka aan siinay ee rumeeyey qur-aankan waa rumaynayaan iyaga markay arkaan cabdullahi bnu salaam iyo najaashi iyo raggaas waa oo najaashi markii qur-aanka lagu lagu dul akriyay waa kii intuu laan yar soo qaaday ayuu wuxuu yidhi wixii nabiyullaahi ciise lagu soo dejiyey iyo qur-aankan aada akrinaysaan intaas kuma kala duwan ayuu waana rumeeyey maadaama ila nebiga waa ku tukaday sal ll slama janaasa uu ku dukaday cabdullaahi ibnu salaamna sidaabuu ahaayo markii nebigu uu yimid inuu nebi nebigii la sheegay uu yahay buu ogaaday waa rumeeyey kuwaa marka aayadahan marka mu'miniin ahlilkitaab ayaa looga waramayaa dadkii cilmiga lagu yaqaanay waaba rumeeyeen iyaga lidalika yahuudda markii cabdullahi ibnu salaam uu islaamay waa kuwii markaa nebigu uu ku yidhi yahuud ina alyahuuda qowmu buhtin yahuud waa dad masabidid iyo been badan buu yidhi rasuul allah wuxuu yidhi u yeer waxaad weydiisaa cabdullahi ibnu salaam ka warrama dheh waa u yeeray markaasuu yidhi cabdullahi ibnu salaam ka warrama muxuu agtiina ka yahay markaasay yidhaahdeen caalimunaa wabnu caaliminaa xabrunaa wabnu xabrinaa wa khayrunaa wabnu khayrinaa waa caalimkeennii waa midkii caalimkeennii ou dhalay waa kii noogu khayr badnaa kii noogu khayr badnaa ou dhalay markaasuu yidhi hadduu islaamo ka waran oo anigay raaco markaasay yidhahdeen allah ka badbaadiye waxaasi taasi ma dhacayse wuu usoo baxay markaasuu shahaatay shahaada nebiga risaaladiisiibuu qirtay hortooda markaasay isla goobtii waxay yidhaahdeen sharunaa wabnu sharina waa kii noogu shar badnaa kii noogu shar badnaa ou dhalay halkaasay markay sidaasay yidhaahdeen marka dadku mararka qaar waxaad arkaysaa inay ka qaalib tahayba dadku hadday dad hawadooda iska raaca un ay yihiin waxaa aada qaalib uga ah kuna badan ee sida ay rabaan markay waayaan inay xagga kala maraan sida ay rabaan markay waayaan inay dhinaca kala aadaan qofkii waxaa laga yaabaa daqiiqad ka hor in la ammaano kadibna la yacni hadalkii ugu xumaa xaggiisa laga la geeyo marka allah wuxuu leeyahay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqeehe wasalnaa lahum waanu u xiriirinay iyaga alqowla hadalkii baanu u xiriirinay lacalahum yatadakaruuna likay yatadakaruu say u waansamaan aladiina kuwii aataynaa aanu siinay hum iyaga alkitaaba kitaabka aan siinay min qablihi min qabli lqur'aani qur'aanka hortii hum iyagu yu'minuuna bihi kuwii rumaynaya hum iyagu yu'minuuna way rumaynayaan bihi bilqur'aani bay rumaynayaan waidaa haddii yutlaa la akrinayo calayhim iyaga korkooda haddii lagu akrinayo qur-aankii qaaluu aaya yacni aayaadkeennii qaaluu waxay dhahayaan aamanaa waan rumaynay bihi bilqur'aani baan rumaynay inahu isagu qur-aanku alxaqu weeyaan midka dhabtee xaqa ah min rabbinaa xaalow xagga rabbigeen ka ahaaday inaa anagu kunaa waxaanu ahayn muslimiina kuwa hoggaansan baanu ahayn min qablihi isaga hortii kuwa hoggaansamayaan ahayn qur-aankan hortiiba waa hoggaansanaynoo kutubtay alla soo dejiyaan rumaysnayn iyo ambiyadii hore ulaa-ika kuwaadaas yu-towna waa la siinayaa ajrahum ajrigoodaa la siinayaa maratayni laba kol laba mar ayaa la siinayaa oo markii horena way rumeeyeen haddana nebigiiba nebigoodiina waa rumeeyeen nebi moxamedna waa rumeeyeen oo nebigoodii rasuulkoodii isagana ah labada ajar baa marka laba mar baa la siinayaa bimaa sabaruu bisababi sabrihim sabarkooda dartii wayadra-uuna waxay riixayaan ay celinayaan assayi-ata xumida bilxasanati tii wanaagsanayd bay ku riixayaan waxa xun wax wanaagsan bay ku riixayaan wa mimaa rasaqnaahum wa min bacdi maa kii qaarkiis rasaqnaahum aanu ku arsuqnay yunfiquuna way bixinayaan iyagu waidaa samicuu haddii ay maqlaan allagwa hadalka meel ka dhaca ah ee laqwigaa markay maqlaan acraduu waa ka jeesanayaan canhu xaggiisa wa qaaluu waxay dhahayaan lanaa annaga waxaan leenahay acmaalunaa acmaasheenna ayaan leenahay walakum idinkuna acmaalukum acmaashiinaad leedihiin salaamun calaykum nabadgelya calaykum korkiina ahaatayo waa naga nabadgelaysaan inaga salaamu mutaarakaa leedhaa laa nabtaqii ma doonanayno ma jerinayno aljaahiliina kuwa jaahiliinta doon doonan mayno ma raadsanayno waidaa haddii yutlaa la akrinayo calayhim iyaga korkooda haddii yacni aayaatuna yacni lqur-aan haddii qur-aankii haddii lagu akrinayo qaaluu waxay dhahayaan aamanaa bihi waan rumaynay qur-aankii inahu qur-aanku alxaqu weeyaan xaqii waaye min rabbinaa xaalow xagga rabbigeen ka ahaaday inaa anagu kunaa waxaanu ahayn muslimiina kuwa ilaahay u hoggaansan min qablihi min qabli اlqur'aani ulaa-ika kuwaadaas yuutowna waa la siinayaa ajrahum ajrigoodii maratayni laba jeer baa la siinayaa sababtuna waxay tahay nebigoodiina waa rumeeyeen alla usoo diray qabla nabiyullaahi moxamed sal ll ly slam hortii markii nabiyullaahi moxamed yimidna waa rumeeyeen laba ajar bay leeyihiin marka na ayb yu'tikum kiflayni min raxmatihi wayajcal lakum nuuran tamshuuna bihi wa fi suurati alxadiid aakhirkeeda bimaa sabaruu bisababi sabrihim iyaga sabarkooda darteed baana ilaahay laba ajarkoodii laba jeer uu u siiyey wayadra-uuna marka ahlu kitaabkii hore miya mase mar kasta waa sidan waa noqonaysaa waxay u badan yihiin mar walba waa noqonaysaa haddii hadda nin kirishtaana uu soo islaamo ajrigii laba jeer waa la siinaa culimada in badan saasay leeyihiin isagu marka hadduu doono haba u ahaato iyadoo iska baatilaba yacni iska haysto haddii dadkiisu weligood kirishtaan un iska ahaayeen oo gaal asli ah uu sidaa ku ahaa hadduu soo islaamo oo kirishtaannimadii kasoo islaamo yahuudnimadii kasoo baxo oo yacni muslim uu noqdo ajrigiisa ilaahay laba jeer waa siinayaa ilaahay u ajriga waxba kuma aha waana fadligiisuna waa iska waasa tilmaamahooda marka alla ka hadlayaayo wayadra-uuna way riixayaan asayi-ata xumidii bay riixayaan bilxasanati bay ku riixayaan sayi-ada waa maxay xasanaduna waa maxay sayi-adu waa shirkiga xasanadiina waa maxay waa tawxiidka ibnu cabaas sidaasuu yihi cayda iyo warka xunoo ay maqlaanna waa sayi-ada waa lagu macneeyey xaaladda wanaagsanna asafxu waalcafwu cafis iyo dhaafitaan wa mima rasaqnaahum wamin bacdi maa kii qaarkii rasaqnaahum aanu ku arsuqnay yunfiquuna waa bixinayaan iyaga dadkana waxbay tarayaan wa idaa haddii samicuu ay maqlaan allagwa hadalka meel ka dhaca ah ee laqwiga markay maqlaan hadalka xun acraduu canhu way ka jeesanayaan xaggiisa mushrikiintu marka mu'miniin ahlilkitaabka waa cay jireen oo waxay dhihi jireen tabban lakum taraktum diinakum diintiinni baad ka tagteen halaag baa idiin sugnaaday wararkaa markay dhahayaan acraduu canhu waa ka jeesanayaan wa qaaluu waxay dhahayaan lanaa naga waxaan leenahay acmaalunaa diinkeenna acmaasheenna walakum idinkuna acmaalukum ayaa idiin sugnaatay marka iqraar ma aha hadda yacni macnuhu kama wada annagana diinteennaan leenahay waa sax idinkana tiinaad leedihiinoo waa saxan tahay ma laga wado yacni marka waxay tahay idinkuna de foolxumadiinaas taagnaada haddaad rabtaan inagana te wanaag iyo camalkeennaan baan taaganahay aan isdayna macnuhu marka sidaa waaye maahan in baraa-adii laga tegaya ma aha salaamun calaykum salaamun nabadgelyo aada inaga naga nabad gashaan oonaan idinla caytamin ayaa calaykum korkiina ahaatay yacni waa naga nabad helaysaan ee salaamtu maaha hadda tii hadda ixtiraamka iyo ducada ay ku jirtay maahane waa salaamu mutaarakatin laa nabtaqii ma doonayno oo ma jerinayno aljaahiliina jaahiliinta madoo ma raadinayno inaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa aayaddani mufasiriin dhammaantood waxay leeyihiin aayaddani waxay ku timid ama kusoo degtay fi shani abi aalib abu aalib markii nebiga adeerkiiba u ahaa wuu jeclaa waa taageeri jiray laakiin wiilnimada iyo qaraabanimada iyo ayuu ku taageeri jiray ee isagu marka diin ahaan iyo diin jacayl iyo inuu muslimay ahaan ma u taageeri jirin waa iska maxabo marka maxabatul ahli maxabo ah buu iska jeclaan jiray ee maxabadiisu maxabo diini ah maynan ahayn ee garab buu nebigu sal ll slam uu u ahaa marka markii uu dhiman rabay nebiguna sala allahu alayh waali wasalama dacwadii intaana waa ku waday markuu sakaraadka ahaa ama uu dhiman rabay ayuu soo booqday cabdullaahi bnu abi umaya iyo cabdullahi bnu abi umaya marka dambe waa islaami doonaayo isaga iyo abujahl ayaa la joogay markaa buu nebigu sal ll slama uu ku yidhi yaa camu qul laa ilaaha ila allahu laa ilaha illa allahu ii dheh kelimatan kelmad ii dheh uxaaju laka biha cinda allahi kelmadaan ilaahay agtiisa kaaga shafeeco oo inaan aniga yani kuu shafeeco ii suuro geliso ii dheh marka ayaa abujahl iyo cabdullaahi bnu abi umayana waxay dhahayeen atargabu can diini cabdilmualib aabbahaa ku dhalay cabdilmualib diintiisii iyo mabdiisii ma miyaad waqtigan ka leexanaysaa ood ka tegaysaa marka shubho aada u adag inay tahay bay daliil u tahay arrintaas isagii marka de aabbihii calaaqada uu la leeyahay mujtamaci berigaas joogay say aabbayaalka awowayaalka ku ahaayeen waa la ogyahay iyo qabiilka bartaasuu marka kasoo galay markaasuu yidhi aabbaha diintiisii ma ka tegaysaa waa lagu ceebeynayaa hadhow waad ceeboobaysaa aabbihii buu faaruqay aabbihiis buu baatilnimo ku xukmaybaa ayaa la dhahayaa dad badanna mas'alada xaqa waa uga leex waa waa waa uga tegayaan iyagoo og xaqu inuu xaq yahay yani aabbuhu keliya maaha haddii adiga shiikaagu aad aada u jeceshahay oo aada uu kuula weyn yahay haddii maalan uu meel xaqa uga bayro adiga waxaa wanaagga kugu jiraa inaadan xaqa ka bayrin isagana aada hadduu dhintayna ada ilaahay dembi dhaaf u weydiisay haddii uu nool yahayna sidii arrintaa uu uga tegi lahaa inaad ilaahay uga bariso ama aada falankeed qabato sida wanaagsanna saas waay laakiin haddaad tiraa waa ka dabagelaya aniga ka dabagalkaas adna wax xun wax kuu wax kuu ke faa-iido kuu keeni maayo shiikaagiina faa-iido u keeni maayo wax xun oo aad ka baratay ayuu noqonayaa dembi unbaa u kordhaya nacam marka mar walba adduuniya aakhira waxay dan ugu jirtaa sheekaaga waxa xun inaadan ku raacin isaga danaa ugu jirta adna danaa kugu jirta nacam laakiin shaydaanku hadda meelow qofka kasoo gelayaayo wuxuu leeyahay war haddaad mas'aladan ka leexato soo lagu dhihi maayo ninkan shiikhiisii ayuu ku baadinimo xugmiyey qasab maaha in lagu dhaho adoon baadinimo xugminin ayaad adigu ka leexan kartaa mas'aladaas isagana baadinimo maku xugmi maku xugminaysid leanna laasiyama waxaa dhici karta isagu inuu inta dadaalay dadaalay xaqa saan ula muuqdo waa dhici kartaa qofku in saa ay wax u fahmo adoo marka waa baadiyeysan yahay iyo waa kada iyo adoon dhihin ayaad adigu ka leexan kartaa masaladii isaga ku qaldamay ma ka laazimayso marka sidaas marka adigu inaad yacni waajibkii alla ku saaray uga tagto hadhow shiikaagii baa la ceebeynayaa aada uga tagto adigiina meel ma dayanin fiican sheekaagiina waxba uma siyaadinin xumaan aad ka baratay unbaad kordhinaysaa isagana dembi unbaa ugu kordhaayo marka abu aalib waa diiday inuu sidaa marka yiraa nebigu u hoggaansamo sidiibuuna ku dhintay arrintaabaa marka aayaddan baad soo degto waxaa la leeyahay adiga ciddii aada jeclaata ma hanuunin kartid hidaayada laba nooc waayo marka hidaayatu dilaala iyo hidaayatu tawfiiq labadaas u kala baxda hidaayatu dilaala waxaa la yidhaha qofka in xaqa la tuso ee middaa nebigu waa leeyahay taas maxaaba loo soo diray waana waxaana ku tusaya qowluhu tacaala wainaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim ilaahay nebigiisa wuxuu ku yidhi adiga dadka waxaad ku hanuuninaya waddo toosan waa dilaalada waddo toosan baad dadka tusinaysaa waay ee inaka laa tahdii man axbabta middaan loo diidayna waa maxay hidaayada dadka qalbigooda in lagu abuuro taa adiga shaqadaada ilaahay unbaa ku abuuri karo meeshaa marka maxaa ka cad marka nebigu waxuusan awoodin inay jiraan ayb marka jannadii iyo gelinteedii iyo waxaaba kasoo sokeeya soo maha sababkiiba in la helo lagu geli lahaa sababku hadduunan ilaahay ku siinin cid ku sii karta male walidaalika marka aayaddan marka cibro aada u weyn baa ku jirto marka nabiyullaahi maxamed sal ll ly slam adeerkiis gaalnimadaasu ku dhintay dembi dhaaf inuu u dalbo waa loo diiday qiyaamaha markii la tagana ma u shafeecayaa xadiid muslim ku sugan baa wuxuu ahaa cabaas bnu cabdilmualib baa wuxuu ku yidhi adeerkaa wax ma u tartay waa ku ilaalin jiray waa ku koolkoolin jiray waa ku jeclaa adigu wax ma u qabatay buu yidhi qiyaamo wax ma u tartay markaasuu wuxuu leeyahay amaa inahu fii daxdaaxin min annaar wuxuu ku jiraa meel aan mool ahayn oo naarta ka mid a riwaayaadka qaar waxay leeyiin laba dhimbil oo laba dhimbil oo naareed ayaa waxaa looga qabanayaa labada rays ma gaarto ayaa looga hayaa yaqli bihimaa dimaaquhu maskaxdiisaa la karkaraysa marka haddii aanan aniga ahaynna mool hoosouba ku jiri lahaa buuli anuu marka intaan u taray waxay noqotay moolkii ayaa ilaahay sababteeda uga soo bixiyey meel kore oo aan mool ahayn bou naarta uga jira intaasaan u taray macnuhu marka waa maxay naartii laakiin waa kasoo bixi waayey waay sababtoo aan naarta qof aan mu'min ahayn ma kasoo baxayo mu'minun baa naarta oo nebigu shafaacadiisa looga soo saaraya qofku waa inuu caqdi saxiixa uu ku dhintaa marka famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin ilaahan ka magan galnay kufri lagu dhinto maxaa yeelay dee kufrigu shafaacada nebigana waa lagu weynayaa naarna waa alkhuluudu fi naarna waa keenayaa ayb marka ninkii ilaahay kufri ka leexiyo tawxiid fahamsiiyey oo sidaas ilaahay ku oofsaday nicmo maa maa u dhimanna nicmo aad iyo aada u weyn baa ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala hidaayadii baa qalbigiisa ilaahay ku abuuray meeqaan hidaayada haysaninna haddana haddaad tiraa marka waxaasoo dhan adigu aad wax yar u aragto maxaan haynaa waa muslin maanta muxuu yahay haddii la yidhaha ka waran ee waxaan adigu dilkan iyo dhibaatadan muslinka haysata keliya ha fiirinin nicmada ilaahay siiyo alkhuluudu fi nnaar looga badbaadaya haddii lagu dhinto bal fiiri adduunkaana farberi waaye inaka adiga laa tahdii ma hanuuninaysid man qofkii axbabta aada jeclaysato walaakina allaha allah se yahdii hanuuninayo hanuunka ku abuurayo man axad yashaa-u ou doono allah hanuuninayo qalbigiisa hanuunka ku abuurayo wa huwa allana aclamu isagaa ku ogaal badan bilmuhtadiina kuwa hanuunsamayo cidda hanuunsamaysoo hanuun u qalanto ilaahay isagaa garanayo marka haddii midna la agmariyo midna la hanuuniyo ilaahay isagaa yaqaano hidaayadu dadka qaar waxay moodayaan mararka qaar dadkan falaasifada ee gaalada waxay ku leeyihiin diintu maxay tahay diin waxuu ku leeyahay diintu waxa weeyaan shay oo iska joqoraafi ah waan shay joqoraafi ah muxuu ka wadaa wuxuu leeyahay haddaad talyaaniga ku dhalatood meeshaas ku barbaartana katooligaad iska noqonaysaa yurubtan kale bariga haddaad ku barbaarto orthodox haddii aada yacni sacuudiga iyo meelaha iyo waddamada muslimiinta aada ku dhalatood halkaas aada u dhalatana muslimaa noqonayn ee diintu wax kale maaha buu leeyahay waa waa waa waa shay ama issue oo oo joqoraafi ah waayuu leeyahay markaas wuxuu rabaa dee inuu yiraahdo marka qofku maxaa laga rabaa maxaa loo cadaabaa marka ilaahay baa kan meeshan ku dhaliyay kan ilaahay baa meeshan ku dhaliyay laakiin wuxuu moog yahay kuwa meeshaas ku dhasho oo aan cid wax u sheegtay aan jirin ayaa iyagu siday u raadsanayeen hanuunka helay aw joqraafigii marka hidaayadu waa ilaahay baa wato cidduu doonoo hanuuninaya dad waxaad arkaysaa budiiste dhexdiisa ku dhex islaamayo hooyadii waa budiiste aabihiis waa budiiste diin lama rabaan maca daalika haddana markaa waa islaamaya yaa ku muslimiye markaa tiraa wuxuu ku leeyahay aniga qof diin ii sheegay ma leh bal nin baa wuxuu igu yidhi beri college aan dhigto ayuu yidhi ayaan joogi jiray marka waqtiga bareega ah oo ardada xoogaa ay bareega ku jiraan ayaa meesha waxaa lagu qaban jiray lecture ama yacni muxaadaro muslimiinta lagu caayo oo islaamka lagu caynayo diinta islaamka wax looga sheego aniga marka markaan dhegahayga dhowr jeer ay ku dhacdhaceen cayadaas ayaan waxaan is idhi bal horta waxaan la caynayo maa fiifiirisid waan tegay buu yidhi marka inaan waxaq akhriyaan bilaabay meel dhexe markaan marayo waxaan ogaaday qur-aanka xaq inuu yahaan ogaaday buu yidhi nacam dabadeedna marka waa islaamay buu yidhi nacam qola marka waxaan kasoo dhacay buu yidhi musnad muslimiina meel iigu dhowaa diintii inaan bartaan isku dayay waa ka agbara waayey buu yidhi dad cilmiga saa u danaynaya ee maynan ahayn meela waxaan raadsaday haddana dad dadka wax barayo muslimiina inaan helo markii dambena marka waa helay saasaan wax ku barbartay buu yii oo qur-aankii iyaan ku bartay wax joqoraafi ma la dhihi kara marka nin baa iska socda maanta gurigiisa kasoo toosay waa islaame aan isdhehaynin baa iska islaamaya galabtii wax ilaahay bixiye waay marka na waa joqoraafi in la yihaaha waa kadib aada u daran waay na ayb kuwa xataa yani intay wax baaraanna waa jiraan aan waxba helaynin mid baa wax baarayo meel baa marka ku istaagayso markaasu wuxuu isleeyahay war meeshaan isaga markaas de waa gaal wuxuu u fahmayaa waxaan say diin u faraysaa xoogaa wixii uu kusoo koray iyo wax khilaafsan inuu yahay buu arkayaa markaasuu wuxuu leeyahay war ukaadi waxaan gadaal baad ka fahmi doontaa sii soco waan arkay isaga laftiisa nin sidaas igu yidhi saan u socday baan meel soo gaaray buu yihi qur-aankii ka mida waxaan is yidhi waxaan diin oo sidaan faraysa say u dhici kartaa waa dhaqanka asaga uu ku koray buu wax ku fiirinaa dabcan markaasaan is yidhi inaadan fahminaa laga yaabaa u kaadi waa sii socday markaan axkaamta dhex galay yuu yidhi waa yaabay yuu yidhi masaalixda ku jirto iyo waxa anaga naga maqan iyo markaa waa iska islaamay buu yidhi marka aayadihii aniga markaa ishkaalka iiga jirayna mar danbaan arkay dad macnaynayo oo fasirayo oo waa fahmay yuu yidhi ninkii marka ilaahay hanuun u wado meel gaalo keliya wada joogto isagoo jooguu hanuunayaa mid kalena waxaa laga yaabaa isagoon meelna uga dhaqaaqin inuu gaal iska noqdo isagoo dhulkii muslimka dhex jooga haddana macnaheedu maahan marka de dadku dhulka muslimkaa macno ma leh macnaheeda yaan loo qaadaninoo qofka sida qaalibkaa dhulka muslimkaa hidaaye iyo khayra ka qaaliba dhulka gaaladana baadiyaa ka qaalib ah qofku marka taa inuu ogaado ilaahayna hanuun weydiistaa laga rabaa walaakina allaha allah seyahdii hanuunina inaka adiga laa tahdii ma hanuuninaysid mana xadkii axbabta aada jeclaysato walaakina allaha allah seyahdii hanuuninaya man qofkii yashaa-u uu doonaya wa huwa isaga ayaa aclamu ku ogaal badan bilmuhtadiina kuwa hanuuno kuwa hanuunaya alla isagaa ku cilmi leh wa qaaluu in natabici lhudaa macaka nutakhaaf min ardina wa qaaluu waxay yidhaahdeen reer maka gaaladoodii in natabic haddii aan raacno alhudaa hanuunka aan raacno marka aayadda hore tasliya iyo sabarsiin baa ku jirto adeerkaaba haddaad awood u heli weysa inaad hanuuniso waxba ha ka welwelin waayo murugtan iska dhaaf ninkii ilaahay doono wax isagaa hanuuninaya adigu iska wad un dacwadii wa qaaluu waxay yidhaahdeen in natabic haddii aan raacno alhudaa hanuunka macaka adiga macaaga la jirkaaga nutakhaaf nala dafdafee min ardinaa dhulkeennaa nalaga dafdafayaa cadow badan baan yeelanaynaa awalam numakin miyaanan makaninin lahum iyaga xaraman xaram miyaanan u suuro gelinin inay deganaadaan oo aanan makaninin xaramka oo aaminan aamin oo nabadgelyo ah lagu nabadgalo kaa oo yujbaa loo soo jiidayo loo soo ururinayo ilayhi xaggiisa hamaraatu kulli shay-in shay kastaa mirihiisa loo soo jiidayo la keenayo sidaana marka maxaan u yeelna risqan liajli risqin risqi darteed arsuqitaan aan idin arsuqayna darteed ama risqan marsuuqan xaal uu yahay mid lagu arsuqayo iyaga walaakina akharahum badankoodse laa yaclamuuna ma oga iyaga wax garan maayaan marmarsiyadani marka waxay tahay waxay yidhahdeen haddaan aniga anagu hadda hadda waxaan haysanaa bay yidhaahdeen cize iyo sharaf ahlu xaramaa nala yidhaahdaa dadku naguma soo xadgudbaan haddaan adiga ku rumayno cadow badan baan yeelanaynaa oo nalagu soo duulayaa dhulkii baa nalaga kala dafdafayaa ee marka adigu cadow badan maa rabtaa inaad noo abuurto markaasaa waxaa lagu jawaabay war iyaga oo gaalo ahoo kufaar ahba oo innaga markaa yacnii cibaadada qeyrkeen wax noogu darayo ayuu alla leeyahay iyagoo sidaas oo gaalo ah baan xaram dejinay markaasaan weliba ay ku nabad galeenoo dadku waa isdagaali jirayoo weerar unbay ku jiri jireen carabtu iyaga marka weerarkaas waa ka nabadgelinay markaas aan nabadgelinaynana kufaaray ahaayeen marka ayna caabudaan innaga oo ay tawxiidkii la imaadaan maan uga daraynaa buu ilaahay leeyahay ee awalba yaa idin ilaali jiray idinkoo gaalo aan idin ilaali jirnay buu alla leeyahay idinkoo marka ilaahay rumeeyey se idin dayla idin dayacayaa ayb miro idinka aydnan abuuranina idiin imaanayo exaram aada ku nabad gashaan ood colaaddii uga nabad gasheen baa ilaahay idin siiyey markaad tawxiidkii ku dartaan maa dhibaato idinku imaanaysaa marka maya wa qaaluu waxay yidhaahdeen in natabic haddii aan raacno alhudaa marka reer madiina markuu nebigu u tegay maku faa-iideen mase waa ku faa-iideen iyaga macnaha hala hala cadowsado laakiin waxay ku heleen sharaf weyn adduuniye aakhiro waa ku nabad galeen dadkooda iyagu taariikhdii bay ku galeen wax fara badan bay ku heleen marka diinku qofku inta uu ka kor yeelo shardi waxaa diin saxiixa qofka inuu haysto sida uu ku koryeelayo diintaana inay tahay sidii ilaahay nabiyullaahi maxamed kusoo diray salawaat ullahi wasalaamuhu calayh haddii sidaa qofku uu la yimaado wa rafacnaa laka dikraka ilaahay qeyb ka gelina haddii marka uu diinka la dagaalo la dagaalo ou caburiyana si kasta dhulka hagu amarku taagleeyee ina shaani'aka huwa labtar buu qeyb ka yeelana sidaasay a'imadii hore culimadii dhihi jireen qaadi ciyaad iyo ibnu taymiya iyo laakiin waa in la yska fiiriyaa waxa qofku uu diin ka dhiganayo wa qaaluu waxay yidhaahdeen innatabic haddii aan raacno alhudaa hanuunka macaka adiga macaaga nutakhataf nala dafee yani waa nala dafayaa jawaabtii inta way jawaabu shardigii min ardinaa dhulkeenna nalaga ka nalaga dafdafee awalam numakin miyaanan u suuro gelinin lahum iyaga xaraman xaram miyaanan askuminin oo aanan makaninin xaramka oo aaminan lagu nabad galo ama wax nabadgelinayo yujbaa kaas oo yujbaa las lagu soo ururinayo ilayhi isaga xaggiisa thamaraatu kulli shayin shay kasta mirihiisa nabiyullaahi ibraahim aa de u duceeyey gaalkoodii iyo waxoodii dhammaan marka meeshaaba baa lagu arsuqi jiray mirihii marka adduunyadii waa la keenayaa ganacsiyaa loo keenayaa maxaana loogu keenayaa xajka dadka soo aadaa mar walba halkaas cibaadadii dadka iyo quluubtoodii baa xagga la aadiyey leanna mushrikiinta ama carabta waa xaji jireen ayagaba markaa nin walbaa mawsimkaas weynba wixiisii keensana adduunyada marka ilbaxnimadii adduunyada ka jirtay iyo waxyaabihii adduunida kale ay haysteen waa imaanayaan marka meeshii de marka islaamnimada ay timaado maa laydinkaga daraya walaakina akharahum badankoodse laa yaclamuuna ma oga yahay wakam ahlaknaa min qaryatin batirat maciishatahaa fatilka masaakinuhum lam tuskan min bacdihim ilaa qaliila wakunaa naxnu lwaarihiin wakan badanaa yacnii imisaan ahlagnaa halaagnay min qaryatin min ahli qaryatin qarya dadkeed ah ayb qaryada oo dadka ku ku qaryada oo batirad qooqday kibirtay maciishatahaa min jihati maciishatihaa xagga nolosha ka kibirtay marka maciishatahaa waxaan ku nasbinaynaa tamyiiz leanna batirad marka la yidhaha waa ficil laazima mafcuul uma baahna maciishatahaa mafcuul ugama dhigi kartid batirad leanna ficilkan batirad waa ficil laazima waa kibray khalaas bis maciishatahaa marka waa min jihati maciishatihaa in la yidhaahdo oo xagga macnaha nolosha ka kibirtay amase in la yidhaahdo mudamanun bificlin aakhara ficil kale in la tadmiiniyo batirad oo tadmiinkuna marka ficilka la dimnisiinayana waa maxay khasirad markaa waxay noqonay batirad ay khasirad khasaartay maciishatahaa ku khasaartay nolosheedii nolosheedii bay marka khasaarisay ama in la yihaahdo batirat maciishatahaa fii maciishatihaa oo markaa in fii lasoo qadara markaa la yihah bairad wakam sideeda marka lagu wado maciishatahaana marka lagu nasbiyo shabiih bilmafcuuli bihi ama mansuub binasci lkhaafid la dhihi jira wa kam imisaan ahlagnaa halaagnay min qaryatin qarya ah min ahli qaryatin batirad taas oo batirad kibirtay maciishatahaa min jihati maciishatihaa ka kibirtay ama maciishatahaa fii maciishatihaa nolosheeda dhexdeeda ku kibirtay dad marka ilaahay amni siiyo oo barwaaqo siiyo oo wax walba laysugu daro haddana ka santaago ilaahay cibaadadiisa oo xumaan markay ku daraan halaag baa ku imaanaya marka badanaa qaryo aan halaagno sidaa xaalkeedu ah fa tilka taadaas masaakinuhum degmooyinkoodii ay deganaayeen waaye lam tuskan lama degin min bacdihim iyaga gadaashooda lama degin ilaa qaliilan wax yar unbaa laga degay meelo yaryar oo teel-teel ah unbaa laga degay iyaga gadaashoodo into intoodii badnayd waa maran tahay oo halaagii baa marka mariyey wa kunnaa waxaanu ahayn naxnu innaga alwaarihiina kuwii dhexlayaan ahayn innagaa markaa yacnii awalba ilaahay isagaa lahaayeen laakiin sheegashadoodii iyo deg degaankoodii iyo waa uga yaaceen adduunka marka maalin walba badana wax lagu cibro qaato ummado iska fiicnaayo iska nabad taagnaayo xaalkoodu barwaaqo ay u ahayd oo ilaahay xaggiisa iyo cibaadadiisii markay ka kibreen ama ka gaabiyeen ama ay dunuub la imaadeen xaalkeeda la bedelay badana innagaan marka cibro qaadanaynin shalay iyo maanta meelo badan iskuma eka shalay iyo maanta meelo badan iskuma eka wa kam imisaan ahlagnaa halaagnay min qaryatin haddaad taariikhda akrisana weliba kutubaha taariikhda adaaba yaabaya lafteeda yani waxna maanta moogtaha waxaan arkayna waay waxna waxyaaba aan kutubaha ka akrinayna waaye oo dad markaa yacni ama dhacdooyin dhacay oo ay culimadu ka waramayaan aada yaabaysaa marka ayb kutalo waxaad is leedahay war dhibkan innaga aan ark aan aragnoon hadda la nool nahay qaarkiis ee wax badan buuba jiri jiraa is leedahay nacam dhib jiro dhibab fara badan oo taariikhda lagu qoray iyaad marka aada akriso kan aa ku jirta markaa waaba ku fududaanaba nacam caqliga insaankuna waxau joogaa insaanka caqligiisu waxa uu akriyo waay nacam haddii marka waxba uusan akrinin caqligiisa iyo waayo aragnimadiisa waa waa hooseysaa waa eber hadduu xoogaa akriyana waa xoogaah wax badan hadduu akriyana waa waa wax badan marka in taariikhaha ayaa la akriyo in laysku dayo masaadir sax ana laga akriyo meelo sax ah wa kunaa waxaanu ahay naxnu inaga alwaarihiin aan ahaanay wamaa kaana rabuka rabbigaa ma ahaanin muhlika alquraa magaalooyinka kii halaagaya rabbigaa ma ahaanin xataa intii yabcatha uu u diro uu bixiyo fii ummihaa magaalooyinka salkeeda asalkooda dhexdeeda uu ka bixiyo rasuulan rasuul jeer uu markaa kasoo bixiyo rasuulka oo yatluu akrinaya caleyhim iyagoo korkooda ku akrinayo aayaatinaa aayaadkeenna wamaa kunnaa ma anan ahayn inagu muhlikilquraa qaryooyinka kuwii halaagayo ilaa walxaal baan halaagaynaa ahluhaa dadkeedu daalimuuna kuwa dulmi fale ay yihiin maahe wamaa kaana rabbuka rabbigaa ma ahaanin muhlika alquraa qaryooyinka midkii halaagaya ma ahaanin rabbigaa oo qaryo iska halaagi maayo xataa yabcatha ilaa uu bixiyo fii ummihaa qaryo magaalooyinka asalkooda ummihaa marka waxaa laga wadaa magaalada ugu weyn oo kasoo dhex bixinayaa rasuulan rasuul hadda carab maalan rasuul in laga soo bixiyaa la rabay ubucdooda xaggay ahayd marka carabta ubucdooda wax iyo salkooda makay ahayd umulqura bartaasaa marka ilaahay nebi maxamed sal ll ly slam kasoo bixiyey xataa yabcatha ilaa uu soo bixiyo fii mid ilaahay qaryooyinka halaagaya maaha ilaa uu soo bixiyo fii ummihaa qaryooyinka ama magaalooyinka tan asalka u ah dhexdeeda rasuulan uu kasoo bixiyo rasuulka oo yatluu akrinayo calayhim korkooda aayaatinaa ku akrinayo wamaa kunnaa ma anan ahayn inagu muhlikilquraa qaryooyinka kuwii halaagayo ilaa walxaal ahluhaa ehelkooda daalimuuna ay yihiin maahane hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed